Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Koonfur Galbeed Mudane Cabdifataax Cali Yuusuf ayaa magaalada Baydhabo ugu daafuray qaar ka mid ah wariyaasha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir tabobar ku saabsan sida warbixinada iyo xogaha loo tabiyo. Furitaanka ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiirka Amniga Gudaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir, Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulaahi Cali Watiin, Agaasimaha Madaxtooyada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdifataax Mahad Cabdiraxmaan iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdifataax Cali Yuusuf oo daafuray tababarka ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan u leeyahay wariyaasha iyo deegaanka.
ha ku dhowaada magaalada baydhabo tababarkii shanta maalmood nin bilaawadaa geeka oo taariikhda eta lamada bilo maarsa lamada kun labaatiyo afarta geeka nin furumi may rajeeyayaha lito maars inuuna nin hirimi doona waana maalintaas oo yacni fursado badan n heleen macalimiinta oo casharadiiyo biyaain laga faa'iidaysiday siin gooyo doogna hasiin hiraana maalintaas may rajeeyane viidiyaashiisin magaalada ha ku duubteen quruxdiiyo iyo qaabkiisin adeegsateen waxyaabihiisin inta ka barateen inaysin yacni deegaanka ku qurxii doontaan maadaama fursad yacni lankasta fursadaha ka yariyin tababarkiina nin bilaawadahay tababarada noocan ayaa waxa ay ka qayb qaataan horumarinta aqoonta tayada iyo xirfadaha wariyaasha ka howlgala guud ahaan dalkeena soomaaliya